الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal saxaabadii iyo labadii qarniye kuba xigay fadligoodii ayaan baabkeedii kollay kuba jirnay ama bilowgiisiiba ahayd xadiis baan soo aragnay kollay iyaduba dee fadiiladaasi ay kuba sugnayd oo saan soo aragnay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa shay qeyb uu kaba warramayey fadliga dee quruntaasna bal tilmaamaya oo ah inuu qeybkii waaba in dee jihaad ku socon doono qarnigiisa iyo ka ku xiga iyo ka ku xiga iyo jihaadkii dee gaalada loo baxayay intaa mid qaa'ima noqon doono oo calamkii islaamkuna mid xoog leeya uu noqon doono taasi waa mid iyo bal fadiilada ay leeyihiin oo dadkaas dee quruntaas saxaabadii iyo dadkii kuba dhowaa arkay ama siiba arkay iyaguna miise ay leeyihiin oo in ciidankii la dirayay la iska dhex baadhayo bal inay wax ka midi kuba jiraan ilaahayna subxaana wa tacaala nasrigiiyo fadxigaba kuba siinayay taas waa dacwadoodii iyo ikhlaaskooda dee jihaadkiina qeyb bay kaba ahaayeen be bal taas baa inoo socotay axaadiid kolley xagga fadliga ay wadaagsanayeenna way inoo dambaysaa waa kuwan wuxuu yihi muslim raximah اllahu tacaala xadaثna qutaybaة bnu saciidi wahanaad bnu sariyi qaala xadaثna abulaxwasi can mansuuri can ibrahima bni yaziida can cabiidaةa salmaniyi can cabdillaahi qaala anahu qaal ibraahimku waa ibraahimu nakhaci weeye mansuurna waa ina muctamir cabdullaahigana waa cabdillaahi bni mascuud oo sanadku waa sanad reer ciraaqe o kolley waaba dee intooda dambe o dhami magaaba ciraaquni qaala wuxuu yidhi cabdillaahi bni mascuud qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay baa yidhi khayru ummatii ummadayda kuwa ugu khayrka badani alqarnu qarniga weeye aladiina qarnigaasoo yaluunii aniga igu soo xiga waa qarnigii isaga dhexdiisa laga soo dee dhexdooda ama dhexdiisa lasoo saaray rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa qarnigii saxaabada weeye kuwaasaa ugu khayr badan uma aladiina yaluunahum haddana waxaa fadliga iyo khayriyada kusoo raacaya kuwa iyaga la xidhiidhaya kusoo xigo waaba dee haddii aan qoloqolo kaba dhigna atbaac taabiciintii bay noqonayaan uma aladiina yaluunahum waxaa fadligii iyo khayriyadaas oo raacayo kusoo xiga haddana kuwa iyaga kuba xigo oo waa dadkii atbaacu taabiciintii ahaa uma yaji-u waxay iman doono qowmun qowm baa iman tasbiqu ay ka dheeraynayso ay ka horeynayso shahaadatu axadihim midkood shahaadadiisa iyo markhaatigiisu yamiinahu dhaartiisa wa yamiinuhu dhaartiisna ay ka dheeraynayso ka soo horeynaysaba shahaadatahu markhaatigiisa dad saasa ayaa iman doona wuxuu yihi musanifku lam yadkur muu sheegin hanaadun hanaad ibnu sari alqarna fii xadiiثihi oo khayru ummatii aladiina yaluunii bay riwaayadiisu ahayde laakiin alqarnu aladiina yaluunii oo alqarni taa muu sheegin wa qaala qutaybatu qutayba isagu wuxuu yidhi oo dee xadiidka isaga kii marka la eego sheekhii labaad ee muslim ahaa uma yaji-u aqwaamun halkan isagu hanaad riwaayadiisa ifraad jiray uma yaji-u qowmun ayaa isagu uma yaji-u waxa iman doona aqwaamun waa jamacun mufrad iyo jamacun bay kala yihin xadaثna cثman بn abi shaybata وإsxaaq بn ibrahim alxandaliyu qaala isxaaq akhbarana wqaala cثman xadaثna jariir can mansuuri can ibrahima can cabidata can cabdillaahi kolley mansuur iyo intii ka dambeysayba waa intii sanadkii hore inoogu sugnayd halka uu mansuur xadiidka hore uu kaba wariyey ama sanadka hore abulaxos salaam ibnu sulaym maanta jariir ibnu cabdilxamiid baa mansuur kaba warinaya un marka cabdillaahi ibnu mascuud baa wuxuu ihi qaala su-ila waa la weydiiyey rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam ayu nnaasi khayrun dadkaya u khayr badan baa lagu yidhi qaala wuxuu yihi qarniga aniga qarnigayga u khayr badan uma aladiina yaluunahum haddana waxa weeye oo xagga khayriyada ku soo raacaya kuwa iyaga ku xiga ee la soo xidhiidhayo waa qarniga ka dambeeya uun uma aladiina yaluunahum haddana kuwa iyaga soo raaca ee la xidhiidhaya ku xiga ayaa waa qarnigii saddexaad ayaa xaggii fadliga iyo khayriyada ku soo raacaya uma yeji-u markaa qarniga isu dee uu ka khayr badan yahay wixii ka dambeeye oo dhan qarniga qarnigiisa ku xigaana isaguna qaruuntii ka dambeysay waa ka khayr badan yahay ka saddexaadna waa saas uma yeji-u markay quruuntaa fadliga badani ay tagto waracii iyo xalaal miiradkii iyo cabsidii iyo wixii baa yaraanaya oo yeji-u waxa iman doono qowmun qowm tabdiru waa halkii tasbiiqu riwaayadii hore aan ku aragnay ay ka horeynayso ka dheeraynayso shahaadatu axadihim midkood markhaatigiisu yamiinahu dhaartiisa wa tabduru ay ka degdegayso ka dheeraynayso ay ka horeynayso yamiinuhu dhaartiisuna shahaadatahu markhaatigiisa ay kaba horeynayso qaala ibraahimu ibraahim baa wuxuu uhi waa nakhaciye kaanu waxay ahaayeen waa dadkii ka horeeye dee isaga ka waaweynaaye isagu uu soo gaadhay kolley saxaabada wax waa ka soo gaadhay oo waa taabici yar ee laakiin riwaayadiisu jaanibkaas waa adigu waa amalaa aragtiyo uunba walow qarnigii koowaad oo dhammaan uu dhintayo waayo isagoon konton gaadhin buu dhintayba waxa weeye sadee taabiciintii waaweyneed ee raggan imika uu xadiidka kaba warinayaa sa cabidatu salmani iyo dee calqama iyo yaziid iyo raggaa waaweynee taabiciintii waaweyneyd ahaa culimadii taabiciintana ahaa iyo dee amhaashood weeye waxay noo diidi jireen walxaal naxnu anagu khilmaanun caruur yaryar aan nahay can ilcahdi cahdiga iyo shahaadaati waa markhaatiyada oo waa xadiidku waxaan iyada inooguba sugan oo markhaati anagoo furayno inaan dhaar raacino waa adigu dee waqtigaa waaba yaryaryiine umuurahan bay kusii tarbiyeynayeen kusii tadriibinayeen se markay roonroonaadaan caado ay ugu noqoto khuluq iyo dhaqan ay ugu noqoto ku dhaqankeedu oo ay u laazimaan oo waa jaanib tarbiyo iyo tadriib can ilcahdi washahaadaat bal in kolley riwaayaad baa inoo socon doona insha allah xadiidkan iyo dee axaadiis lamida ay leedahay ee horta in khayru ummatii alqarnu aladii yaluni ama qarni baa rasuulkii ilaahay yidhi oo wuxuu inoo caddeeyey qarnigaa isaga laga soo dhex saaray waa saxaabadii bay noqonayaan sida lafti kaleo bukhaariya ay wariyeen kuba yimi inuu ummadda uba khayr badan yahay kolley qarniguna marka la eego dee waa dad imika arrin umuur maqsuudo uun wadaagsaday oo isku dhow bay kaba cabiraan xagga marka la eego imse sannadood buu yahay aqwaal badan baaba jirto laga yabilaa toban ilaa boqol iyo toban laga gaadhayo waa wax la helayo intooda badanna cid ku tagtay baa jirta sida xadiid cabdillaahi ibnu busrin ku yimi waxaa mashhuura oo dee shuhuroobay inuu qarnigu boqol sannadood yahay laakiin imaka halkan qarniga waxaa loogaba jeedaa oo qarnigii rasuulku yahay asxaabtiisii weye waa qarnigii saxaabad waa kuwaa laga soo dhex saaray isaga la kulmay ee rumeeyey ee raacay haddaan dee ka soo tirino marintii rasuulka ilaahay lasoo diray ilaa saxaabigii ugu dambeeyey ee dhintayna dee ilaa boqol iyo labaataniyo way gaadhayaan bal haddaan qowlkii ugu dambeeyey abu dufayl soo qaadnee boqol iyo tobankii inuu dhintay dee haddii bictadii laakiin haddii rasuulka ilaahay wafaadkiisii laga soo bilaabo haddii la idhaha boqolkiibuu dhintayna sagaashan bay noqon haddii la idhaha boqolkiiyo boqol iyo tobankii hijiradu soo gaadhayna boqol sannadood bay noqonaysaa bal taasi weeyaana waa saxaabadii ee walow qarya sanadaha dambe midhadh un ay sii noolaayeen haddana waa ruux rasuulkii ilaahay arkay dee ruuxii ugu dambeeyey ayaa dhintay abudufayl buu ahaayo bal aqwaashii la yidhi waa dhintay ee xagga wafaadkiisa kusoo aroortayna ka ugu dambeeyey boqol iyo tobankii hijiradu ah haddii bal taabiciinta qarnigoodiina dee kii koo xigay baan ka dhigaynaaye iyadana aan boqolkii kaba bilowda bal masalan ilaa toddobaatan siddeetan sanadood buu noqonayaa dee ilaa boqol iyo toddobaatankii hijirada ayay ama haddii abukhaliifa la yidhaha taabici bu ha ilaa boqol iyo siddeetankii hijirada ayaa wax taabiciya dee uu noqonayaa oo joogitaankiisu qoladii ku xigtayna kolley iyagu kontomeeye snood kama badnaanayaanoo dee suu xaafid maxajarba soo naqliyo ruuxa qowlkiisa la aqbalo eeg la aqbalo dee mid iska sheegtay maaha iyadoo qarniya la jooga abay barhkood yidhaaheen asxaab baanoo rasuulka ilaahay baan aragnay ay yidhaaheen ruuxa qowlkiisa la aqbalo la ictimaadsado oo qolooyinkaa dee taabiciintii arkay ah waa wixii ugu dambeeyey laba boqol iyo labaatankii hijirada xuduudeed bay ahayd laba boqol iyo labaatankii hijirada taas baa xuduudeeda ahayd oo waa qaan marka la eego jiilkii saddexaad ama qarnigii saddexaad ee atbaacu taabiciintii waqtiyadaasaa u dambeeyey intaa waqtigaas markii lasoo gaadhayna waqtigii ay bilaabmeenba dee mixnooyinkii iyo fitnooyinkii badnaa nimankii muctasila ay madaxoodii intay sare u qaadeen dee iyagu iyadoo ay ka heleen xaggii khulaafadii iyo suudadii cid xoogaysa muslimiintii culimadii muslimiinta lagu imtixaaniyey qur-aanka khalqigiisa waqtigii la dhibay la laayey ee la xidhxidhay taasna lagu dhibayey hadday tahay markaa muctasile iyo hadday falaasifo tahay iyo hadday baladu dee kutubtoodiina kuwaa markii lasoo tarjamay dee iyaga ay noqdeenba qowlkooda kuwa la maqlo dadkii muslimiintana ama culimadiina dhib badani soo gaadhay waqtiga fii xuduudi dee waqtiyadaasay bilaabantay laba boqol iyo labaatankii markii lagu dhawaaba minxadan khalq lqur'aan laisku imtixaaniyo ay bilaabanto waana cahdigii kuwaasi ay dhammaadeen dee intaa ka horreysayna sida xadiidka hore yaksu fii amuna jihaadkii dee ama saaifa ha noqoto ama shaaita bale bilaada gaalada la tegaya waa inaha intii ugu xooga lahaa weeyaane uu socdayba oo bal waa rasuulka ilaahay keybkii uu kaba warramay markaan qarniga boqol sanood haddaan ka dhigno oo qarnigii rasuulka ilaahay boqol ka dhigno kii ku xigay boqol ka dhigo ilaa dee saddexdii boqole hijirada dhammaadkeedii baa lasoo gaadhayay laakiin waa dadkan rasuulka ilaahay lagaba soo dhex saariya dadkii iyaga laba kulmay waa qarnigii saxaabada ee saxaabadna iyaga ka fadli badan taas aragtidan rasuulka ilaahay la arkay iyo la joogaas baana camal loo dhigaa jirin oo ruuxii ka dambeeyey inkastoo camalkiisu ha bato khayrkiisu haba batee laakiin dee in suxbadan baa laa yucaadiluhaa shay wax fadli ahaan u dhigmaa ma jirto iyagaa dadkii uguba fadli badnaa weeye haddana kuwii ku xigay dee rasuulkii ilaahay saxaabadiisii arkay ayaa fadligii soo raacaya kuwana kuwii ku xigay bal taas buu yihi marka intii intaa ka dambeysay rasuulku muxuu inoo sheegay waracii inuu yaraanayo xalaal miiradkii camalkii diineed inuu yaraanayo dad sifaad kale ay soo baxayaan weliba sifaad kalena waa inoo dambeeya axaadiista waa inoo socotaa sifada halkan inoogu soo horeysaa maxay tahay waa qowm shahaadada iyo markhaatiga uu furayo midkood uu kaba soo horeynayso dhaartiisii ay ka horeynayso kolna dhaartiisii baaba ka horeynaysa shahaadadii oo horta dee shahaada iyo dhaar iyada laysma raacinaye waa xaaladooda waa say dee ama hawaan fii nafsihim iyo qarad ay leeyihiinba iyagoo markhaati furaya ay dhaar raacinayaan way u degdegayaan xalaal mirad iyo waxay ka dhowrsanayaanna maba jirto marka degdegan ay u degdegayaan tan ee yemiin iyo shahaadana ay israacinayaan ayaa awqaada qaarkeed maxaa dhacaysa ee isagooba waxa weeyaan imaka doonaya inuu markhaati furuu dhaar kaba sii horreysiinaya xaaladaas mahay waa xaalo kale iyo mar kale ayaa waxaa dhacaysa inuu dee waxa weeyaan isagoo dee yemiintiisii shahaado kaba sii horreysinayo yemiin raacinayo macnaa siay ugu degdegayaan ayaa kolna shahaadadii baa soo horeynaysa oo yemiintii baa raaci kolna waxaa raacaysa yemiintii baaba horeynaysa oo shahaadadii baa raacaysa oo dad xaaladoodu taa tahay oo dee bal matalan hawe ahaan iyo warac la-aan iyo waxyaalaha u samaynaya ayaa waqtigaa dabadeed muuqan doona ayaa rasuulka ilah hi salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal muuqan doono bal tani waa inta iyada inooguma sugan xadiidkan waayo ziyaadaad iyo waxyaalo kaloo qoomkan uu rasuulka ilaahay iyo dadkaa quruunulmufadala dabadood imanaya in sifaadka lagu sheegay way inoo dambeeyaan axaadiidta inoo socon doonta ibraahim qowlkiisan uu yihi kanuu yanhawnana wanaxnu khilmaan horta waa dadkii ka waaweynaa ee dee iyaga rabaynaya tarbiyeynaya weeye waana iyagoo sii fiicnayd ee toosnayd kusii barbaarinaya say taasi dhaqan iyo caado ugu noqotay way oo inaadaan iyagoo dee arrinkaa laazimaya marka waxay noo diidayeen buu yihi cahdigiiyo shahaadaadka halkan waxay ku fasireen waa sida dee xadiidkan dembigu ugu soo arooray yemiin iyo dhaar la israaciyo in ay u diidi jireen bal dhaar iyo shahaado inay jamciyaan oo macnuu taaba yahay waxaa kaloo lagu fasiray lafdiga cahdigu macnuu inuu yahay inay u diidayeen dee iyagoo laba soo degdegaya calaya cahdullaahi iyo ashhadu bilah iyo taa inay la yimaadaan oo macnaa dee carabkii hadduu taasuu barto iyadoo aanuu kaba iskaba hubsan uu laba yimaado waxyaalo uu ama islaaziminayo ama dee tan uu leeyahay ashhadu bilaahi oo dhici karta kadib ay noqoto ama khulfi kuba yimaado ay imanayso cibaaraadkaa inay kaba caado yeeshaan ay la yimaadaan bay u diidi jireen oo iska ilaaliya odhan jireen say bal arrintaas ay ugu noqoto tadriib iyo tarbiya markay waaweynaadaanna waxay iska dhowraan ay u noqoto bal markaa waana tanin waxa wey kanuu yanhawnana wanaxnu dulmanu can اlcahdi wالshahadaat oo bal markantaas axaadiis kalena way noo dambaysaa daban وxadثna محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xadثna محamed بن جaعفر qال xadثna شhuعبة ح وxadثna محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xadثna عبدالرحمن وaين مهdي qال xadثna سفyان وثwrي kilاahma wa سفyاaن thwrي iyo شhuعبة labada imaam ayaa xadiidka waxay ka wariyeen can maنsuuri maنsuur بن المعتmir بإsناaد أbيأxwص وjrيri isنaadkii abuأxwas iyo jrيir isنaadkoodii oo waxa ay tahay labadii dariiqee xadiidkan uu lahaayee horeynu soo aragnay midna jrيir baa mansuur kaba warinayey midna abuأxwas baa mansuur kaba wariyey haddaba shucba iyo sufyaana iyagii bay imika xadiidkii la wadaagsadeen mansuur bay kala wariyeen sanadkuna mansuur marka laga bilaabo wixii ka dambeeyey waa sanadkii qoladaan kuba soo maray walaysa fii xadiiثihima laakiin shucbe iyo sufyaan xadiiskooda kumay sugnayn su-ila rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam ee wuxun baaba kuba sugnaa rasuulkii ilaahay inuu yihi dee dadka waxa u khayr badan qeyrnaya intaa su-ila rasuul الlahi baan xadiikood xadiidkiisa kuba sugnayn hadda kaasi weliba xadiidkii jariir buu inoogu sugnaaye xadiidkii hore abulaxwas ba can mansuurba qaala qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalيه waslm khayru ummati alqarnu اladii yaluni baa inooguba sugnaayo waa inta waa mujeedadu furuuqda udhaxaysa un qolooyinkan riwaayaadkooda وxadثna الxasن بن عaliيi الxulwaniyu qaal xadثna أsr بnu sacdin الsman can بni cawni kolay dadku waa dadkii dee in badanna kitaabkii waan soo wadnay intiisii badnaydna haatan way socotay oo dee dadkana waa dadkii aad usoo noqnoqonaya weliba raggana dee waa raggii intooda badani kitaabka aad uba uba badnaa aimada ahaaye can بni cawni waa imaamkii cabdالlahi بn cawn iبn ardaban weeye عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم halkii منصور unbaa bedelkiisii maanta yaa yimi iبن cawn baa yimi intii kale way joogtaa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خyر الناaس قرني ثuمa الذينa ylunهم ثuمa الذينa ylunهم فlاa أdري ma garanayo oo في الثالثة de بن iبن mascuud baaba kaba dhigi karnaa iyada waxa weeyaan aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum waa yihi oo waa xifdisan yahaye laakiin markii saddexaad dabadeed oo fi raabicati ama markii afraad qaale inuu yihi uma yatakhalafu min bacdum oo macnaha inuu eg khayr الnaasi qarni uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum uma yatakhalafu taa ay haydiyo inuu mar saddexaad oo kaleba uma aladiina yalunahum ay jirtay dee axaadiidna kolley saddexa inooguba sugnayd intooda ka badan marka muxuu yihi uma yatakhalafu waxa harhaya oo qolooyinkaa dee dabadood imanaya weeye min bacdim iyaga dabadood khalfun waa dad aan fiicnayn ayaa iman sifadooduna ay tan tahay laftiga khalfina kolley imaam nawowi raximah اllahu tacaala halkana waa kuba sharxaya oo kuba qabtay wuxuu horta sheegay nusqooyinka intooda badan yatakhalafu baa dhacday barhkoodna yakhlufu baa dhacay oo ta'dii la gooyo macnuhuna waa mid keliya ee waxa weeyaan un kuwaa dabadood waxa imanaya weeye khalfunna wuxuu leeyahay riwaayadu waxay ku timi iyadoo laamta la reebo khalfun waa saan dee carabka mariyey waxaana looga jeedaa dad xun oo aan dee iyagii la mid ahayn oo sidoodii aan qiimihii iyo fadligay lahaayeen aan lahayne xun ayaa imanaya marka waxaanu culimada inooga soo naqlinayaa luqada horta in khalf ama alkhalaf labadaba israaciyo maa saara ciwadan can gayri waa wixii wax kale bedelkaba ah ama cid kale dabadood timaada ayaa khalaf ama la yidhaahaa laakiin waxaa loo isticmaalaana dee hadduu ciddan dambe ee cid hore ciwadkaba ama bedelkoodii khayr iyo wanaag dee iyagii kaga hadhay iyo hadduu shar iyagii bedel uu kagaba yahayna labadaba waa loo isticmaalay laakiin waxay dee culimmadu inta badan yidhaaha hadduu khayr yahay wuxuu oo dadkani dad fiican weeye wanaag bay kuwii hore kaga hadheen khalaf baa la odrhanayaa laamta waa la fadxinayaa haddii uu dee aanay fiicnayn sukuunna waa bannaan yahay laakiin fadxadaa fiican waa laba luuqo haddii laakiin ay shar tahay oo kuwan ise dee kuwan laba sheegayo oo dadkaa fiicfiicnaabaa dad aan soodii ahayn ay meeshii bedelkood iyo dabadood yimaadeen iyada cinda aljumhuur laamta waa la reebaa khalfun baa la odhanaya marka haddii la yidhaha khalaf iyo khalf waxa u dhexeeya muxuu yahay de waa alkhaalif bikhayrna khalaf baa la odhan alkhaalif bisharna khalfun baa la odhanaya laamtoo la reebo fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata watabacuu shahawaati oo khalfun balta tan nafteeda fadxo way soo naqliyan laha hama xikaaya una dee luqada loo yaqaana markuu yahay ciddani dee shar iyo xumaan buu kuwii hore kaga hadhay waxa weeyaan waa in laamta la reebo khalfun laba yidhaaho xadiidkuna imaka sida dee inoo dabdisani taa weeye kuwaasoo tasbiqu ay ka dheeraynayso ay ka horeynayso shahaadatu axadihim yamiinahu wa yamiinu shahaadatu arrintuna maaha mar keliye unba mar keliyubay dhaartiina horeysay yamiintiina shahaadadna horeysayna taasi suurtagal ma noqonayse ee waa laba xaalo kol dee kolley waxan bay ku dadaalayaan badsanayaan u degdegayaan waxay iska ilaalinayaanna maba jirto kolna dhaartii baa horeynayso ka horeynaysaa shahaadadii kolna shahaadadii baa horeynayso de kolleyna waanu israacinaya waa jamcinaya taas ba xdثnي يعقوب بن إبراهيم قال xdثnا هشيم عن أبي بشر xا وxdثnي إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة kley waxaan filaya dadka ismaaعيل بن salimna inaan soo marno baan filaya hore waxa ay jirta un imika sanadku mala marka hore هusheym labadaba waa ku jiraaye laba sheekh oo mslim baa isbedelay labada goorbana husheym abubishrin buu ka warinayaa waana inoo dambeysa haddii la idhaaho oo shucbe iyo abucawaan oo abubishrin kaba warinaya inay xalay abubishri inagu jirayna waa suurtagal bal abubishriganna laba nin baynu kitaabka hore ugu soo aragnay kunyadan leh midii waa nin kunyadiisan aada ugu shuhuroobay oo magaciisa kunyadiisu ay kaba badantao waa jacfar ibnu abi waxshiya ama jacfar ibn iyaas la odhanayo abu bishrin waana nin hiqa taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mid ahaa dee hiqaat ruwaad walow la yidhaah riwaayadiisa mujaahid oo kale iyo xoog ma laho saxiixeynna may dhicin isagoo mujaahid wax ka warinaya ama xabiib bnu salim wax kaba warinaya ninka labaad waa nin isagoo qays ibn abi xaazim iyo jariir iyo wax ka warinaya aynu soo aragnay oo bayaan ibnu bishrin la odhanayo alaxmasi isaguna waa la dabaqo abu bishrin baa isna kunyadiisu aytay waana bayaan ibnu bishrin waana ninkaynu kusoo aragnay qoladii haddii ay isku reerkaayeen in wax ka warinayo qays iyo waxa weeyaan bal maalan kaba warinayo de iyo de marka dambana jariir ibnu cabdillaahi labadoodina waa isku dabaqo kalley sheekhan kowkabulwahaa jirayna wuxuu ku fadsiray intoo dhan baa meelahan inuu yahay bayaan ibnu bishrin waxay la tahinay inaana sawaab ahay inay khada taasi tahay ee kalley ninka dee husheym uu markaa uu wax ka wariyo cabdillahi ibnu shaqiiqa oo xadiidka dambe ama uu imikaba la socdana kaba wariyey ku sheegeen ruwaadiisa waa jacfar ibn abi iyaaso bal jacfar ibn abi waxshiye waxaan leenahay maaha bayaan ibnu bishirine waa abu bishirin jacfar ibnu iyaas ama jacfar ibn abi waxshiye ninkani waayo isagaa sheekhii husheym ah isagaa tilmiidkii cabdillahi ibnu shaqiiqa ruwaadooda markay tirinayaana isaga ayay kuba daraan walow dee sheekhaas alfaadin dee markaa mudan ay dee cibaaradiisaas ama sharxiisa taasi kuba sugan tahay bal taasi waa mid can cabdillahi bni shaqiiqna horeba waynuu soo maray cabdillahi bni shaqiiq asulami ama alcuqayli baan ujeedaa kolley waa nin caalimna ahaa taabici ah taabiciinta dhexe kaba midoo siqa ah oo hadda ninkan inooguma sugan malaa dee saxiixa muslim iyo keyrkii dikrina kolley bukhaari waa ku leeyahay bal qolooyinkiina taraajim dee waxyaala khaasatan kutubtooda mukhtasaraadka dee isticmaalayo kale iyo waxaa dhici karta inuu yidhaha dee cabdاللahi iبن shaqiq kada fiihi naصb cibaaro saasay dhahaan naصbi baa ku sugan waa nuun iyo saad iyo ba cibaaradaasaa ku sugan ujeedada waxa weeye dee kolley waktigaa hore dee waxyaalaha jirtayba kolkol barhkooda waxaa dhici karta inay ka cabiraan kana cuثmaaniya inay kaba cabiraan taas inay kaba cabiraan nasbigu waa dee sheecada ciddii qaabilaysay oo dee sheeca marka ay bilaabantay dawaa'if baa jirtay iyaga ka soo horjeedayoo dee san ibal cali oo kale iyo ay aad iyagu xoogeynayeen bal dhici karta inay dee iyagu bal maalan jaanibka ka soo horjeedeenba oo qorooyinka ama alubeytka ama cali oo kale iyo dee dhici karta inay iyagu wax ka sheegayeen ama aanay jeclaynba taas oo kale ay naasibo la odhanaya naasibo shaamna waa iskagaba badnaay naasibadu khaasatan dowladdii reer bani umaye iyo bal ninka de waa cibaaraday uga jeedaan fiihi nasbun waa taas weeye siisa waa si qawo ninkaasoo dee axaadiidiise laakiin jaanibkaasaa jirto dee ruwaad aad u badanoo shicaaba kitaabka waa ka buuxaan iyadoo way kuwa badan tahay ha kale yar xoog badbadnaan markaa taas oo kale kal hadduu ninku saadiqa lahja yahay oo xadiidkiisii uu dabdinayo cadaalo kale u sugnaatay waxyaalahan dee ictiqaadka iyo umuurahaas oo kale i wax dee xadiidkiisa loo celiye maaha haddaanu ahayn qolooyinka hulaada ah dhinac kastaba aanu ahaynbo haddii bal waxa weeya taas waxyaalo saase way kuba sugan yihin kuwa dee ra'yulkhawaarij lagu sheegay waa kuba sugan yihin kutubta way dhacday bal suyuudo kale tadriibka dee wax laga yaabaa inuu qeyb dhan u dhigto magacyo badan soo arooriyo qolooyinka bal matalan jaanibka tashayucu reer kuufaha kuma badnaado qolooyinka kalena waa jiraano bal haddaba ninkan waan leeyahay cibaaradan fiihi nasbun ta looga jeeda ta laga yaaba barhkood inay cibaaro kasii sarixsan ay kaba cabiraano kana yuqdu caliyan ta ay kaba cabiraan ama cuhmaaniye bal waa ta cabdillahi bn shaqiiq alcuqayli can abi hurayraa qaala wuxuu yihi abu hurayra qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi khayru ummatii ummadayda kuwa ugu khayrka badani alqarnu qarnigii weeye aladiina qarnigaasoo bucutu fiihim waa xadiidka aan sheegayna lan saxiixna waa ku sugan yahay waa dadka layga soo dhex saaray waa saxaabadiisii marka waa qarnigan layga soo dhex saaray kuwaasaa ummadayda u khayr badan de waxa weeyaan aragtida rasuulka ilaahay la kulmeen iyagoo rumeeyey bal dee camal khayra ninkii la yimidna hadalkiiba daa la jihaaday la bixiye waa taas suuratulxadiidna inooguba sugan xataa qabla alfatxi dadkii infaaqooda iyo jihaadkoodu ahaa bacda alfatxi inaanay isku mid ahayn oonay gaadhahaynba xataa waa iyagoo hadda rasuulka ilaahay laba kulmay ayaa waktigaas bal markaa caynkaasa kuwaasaa ummadayda ugu khayr badan uma aladiina yaluunahum wallahu ilaahay baa calamu og waxaan arkaa cabdullahi bnu shaqiiq inuu yahay ama abu hurayra shaki galay ada kale taalita amra laakin de waa tay aynu soo marray axaadiisa kale horta mid saddexaadna inuu jiro taas ay nooguba sugantahay mid saddexaad inuu sheegayo inaan u sheegin qaala wuxuu ihi uma yakhlufu waxa kuwa ka harhaya bad dabadood imanaya qowmun qowm yuxibuuna jecel asamaanata waa naaxida iyo shirayska iyo waxyaalahaasoo bifatxi siin kolley kitaabka aan sheegaya simana dhacdo dee laakin waa kansan kutubta inooguma dabdisan waa ujeedadu waxay jecel yihiin inay naaxnaaxaan oy hilib yeeshaan bay jecel yihiin taasba weye waxaa inoo dambeeya hadii la idhaha xadiidka cimran ibnu xusein wayadharu fiihim simanu waxa muuqanaya ma haddee dhammaantood bay saa isku wada raacayaano wax kala duwan waa la heliye laakiin dee xaalo aan markaa hore jiri jirinoo waa hilibka iyo shilayska iyo naaxid iyo waxyaalahaasaa ka muuqanayso jacaylkoodna ay tan jecel yihiinna de waa iyagoo waxyaalihii malada wax la cunay iyo wax la cabiyo waxyaalaha caynkaasa ayay badsanayaan waxaa dee keen iyo inay naaxaan o cayilaan oo kale oo de bal waxaa cuntadoodii ay u baxaysaa dee kii dee maala noocyadii ama sharahaan wax loo cunayay ma mala aadamiyun wicaan shar min badihi oo kale iyobay dee noocyadoodii noqonayaanoo manaa ujeedadu waa cuntaday badsanayaan iyo waxyaalaha kala duwan ay cunayaan iyo bal iyagoo taa doonayaba ayay taasi kaba muuqanaysaa waana xaalo aan markaa hore jiri jirin dee ruux ruux aruur ahaan iyo khilqa ahaan u buuran ama ushrisi waa jiray markaa horeba wakti kastana waa jiraaye laakiin waa wixii takasubka ahaa iyagaa waxaan la imanaya doonaya kasbanayana bal taasoo wixii dee ay ku naaxi lahaayeen bay la imanayaan ay badsanayaan dad sidaasa ayaa dabadood imanayaan oo bay dadkaas marka sheekuna wuxuu leeyahay macnaha arrinkaasaa ku badnaanayo kasrat laxme maaha inay dhammaantoodba dad wada sidaasa ay noqonayaan waxaan u leeyahay markay hilib badnidii noqoto almadmuumu minhu man yastagsibhu wey waa ruuxa kasbanaya waa waxa ruuxan dee isagii waxyaalahan uu badsanaya ogaan inuu naaxo hilibkan isagaa dee sabab u noqonaya inuu hilib kaa badan yeesho laakiin ruuxu abuur waxaan yahay falaa yadkhulu fii hada buu leeyahy wax demi oo isagu ku mudanaya arrinkani maba jirto ee dee kan kasbanayana waa kan ma'kuulkii iyo mashruubkii intii muctaadkahayd ee caadada loolahaa in ka badan ayuu laba imanaya ba de dee isagiibaa deeta markaa laba imanaya oo markaa isagiibaa kasbanaya kaa weeye kan demigu meesha uu u yimi maaha wixii khilqi abuur ahaan ahaan maaha yashhaduuna way markhaati kacayaan ay markhaati furayaan qabla an yustashhaduu intaan laga dalbin inay markhaati furaan intaan laga shahaado dalbin bay markhaati furayaan oo macnuhu waxa weeyaan dee shahaadadii dee kolley ruuxii xambaaray waaba taasoo dee waajib bay kuba tahay marka laga dalbo inuu guto waman yaktumhaa fainahu aasimun qalbu waata ilaa yihi ruuxa qariyo shahaado uu ogaano isagaaba ruuxaa dembaabayba ah laakiin arrinku muxuu yahay shahaadadu dee waxa weeyaan marka ruuxii xaqan isagu lahaa loo markhaati kacaye shahaadadiisana ogaa ruuxii dee qaadi hortii iyo ama ciddii dee muxakamaba hortiisa ay tahay uu dalbay inuu ruuxani u markhaati furo ee isagii laga dalbay markhaatiga waktigiisi gaadhay la furayey uu noqonayaaye iyadoona cidba weydiisan hadduu iska markhaati furo bal dee markhaati soconayana maaha taas weeye ta imaka halkan dembigan iyo xaaladu ay tahay waa u degdegayaayo iyadoon cidbo odhan kaalay markhaatigii furo ama aan laga dalbin inuu markhaatigii iyo wixii uu ogaa sheego ayuu isagii markhaatigii iskaba furaya taaba weya xadiid baynu soo maray oo ahaa khayru shuhuud اladii yaأtii bishahaati qabla an yusalaha muslim baa wariyey zayd ibnu khaalid xadiidkii weeye dadka markhaatiyada waxa u khayr badan ka isagu shahaadadiisii iyo markhaatigiisii furaya la imanaya intaan la weydiin xadiidkana kaasi waaba ko shuhaadada kaasaa u khayr badan xadiidkana waa dembi baa meeshii ugu suganoo waa khisaasha xunxun ee qurubtii mufadalada ahayd dabadood dadkay imanaya ka muuqanaysa ayay tani tahay marka culimadu siday kolley ku jamciyaana waxa weeyaanuun ruuxii markhaatiga loo furayey xaqa dee adigu markhaatiga loo furaya markhaatiga loo hadduu ninkani inuu markhaati u yahay uu og yahay waa og yahay taasoo kale shahaadada waqtigeedi waxay noqon de markaa isagu dalbo markaa ruuxahaasoo kale isagoo ogoo ruuxii aanu kaba dalbin hadduu isaga degdego oo uu shahaadadii laba yimaado isagoo saaxib alxaqna uu og yahay aan weydiisanna waa ta xadiidkani kuba sugan yahay ee demigu uuba yimi ama ruuxani shahaada cid buu markhaati u ahaa ruuxii maba oga ruuxan ama waa iska iloobay inuu markhaati u yahay xaqiisna waaba dayacmaya ama laga yaabaaba saaxib alxaqi waa inuu dhinto warahadii baa joogto cid markhaati aabahood u ahayd ama waalidkoodba war uma hayaan xaqoodiina waa ku lumaya markaasaa deeto wuxuu kuba waramay arrinkii buu sheegay si uu cinda alqaadi dee ugaba sheego u markhaati furo taasoo kale waa ta xadiidkaa kale inoogaba sugan waaba maslaxo oo bal maalan xadiidkaa kale ay kuba xambaareen dee shahaadaadkii xaq ilaahu maxdi ah wax gaara ma aha waa xaq ilaahu maxdi o waatay shahaadaadka xisbada kaba cabiraan xuquuqda ilaah oo kale iyo dee iyada taasna waaba taa laguba xambaarayana iyadna way noqonaysaaye laakiin ruuxii lahaa hadduu og yahay inuu hebel shaahid u yaho onu kaba dalbin degdegan loo degdego waa tan iyada maalan xadiidkan demmigu uguba yimi dadkaa fiicfiicnaa dabadood dadkii yimina sifaadkii kaba muuqanaya ay tahe rasuulka ilaahay sii sheegay xadaثna mحamed iبn baشhaari qaala xadaثna mحamed iبn jaعfari xa وxadaثani abubakr iبn naafici qaala xadaثna gundar can shucbata xa وxadaثnii xajaaج بن shaacir qaala xadaثna abulwalid وabulwalid الطayaalisi qaala xadaثna abu cawaanata kilaahuma wa abu cawaana iyo shucba labadoodaasi can abi bishrin waa jacfar baan nidhi ibnu iyaas ninkani ayay ka wada wariyeen bihada lisnaadi isnaadkiisii can cabdillahi bni shaqiiq can abi hurayrata milahu xadiidkiio mid laba mida hayra ana fii xadiidi shucbata waxaa kuba sugnaa qaala abu hurayrata falaa adri maratayn aw halaaثatan oo waa halkii hore shakigii marka o abu hureyre cabdillahi bni shaqiiq maaha ma garanayo laba goor inuu yihi uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum amase saddex goor inuu yihi kolley axaadiisana dee inta inoo sugani qarnigiisa dabadii laba ayuu sheegay uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum taa aan kaba dhignay qarni ahaan inagoon sanad eegin dee aan kaba dhigno dadka ahl alqarn ee saxaabadii iyo taabiciintii atbaacu taabiciintii falaa adri maratayn aw halaaثatan xadaثna abubakr بn abi shaybata ومحamed بn الmuثنى وبn bashaari جamيiعا can gundarin qaala بn الmuثنى xadaثna mحamed بn jacfar oo saddexdooduba horta gundar bay kaba wariyeen ibn الmuثنى markaa gundar muu oran ee muxuu yihi xadaثna mحamed بn jacfari qaala xadaثna شhucbaة samictu abا jamrata xadaثanii زhdm بn mdrbi qoola samictu cmraan بna xusayni yuxadiث bal kolley dadku waxaan filayaa waddadaynu soo wada aragnay abaajamrana nasr bnu cimraan dee kunyadiisana aad ha uguma shuuroobe horeynu usoo aragnay ilaa imaaniyadaa baynu kuba soo araarkaynayba markaa zahn ibnu mudarib mudarib ayaa wuxuu ka maqlay cimraan ibnu xusein oo xadiidkan sheegayo leh anna rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala ina khayrakum kuwa idinka idinku khayrka badani qarni qarnigayga weeye waa qarnigaygan aan joogo dadkan jooga ثم الذين de أصxaabtiisii ah ثuم الذيna yalunahم ثuم الذيna yalunahم ثuم الذيna yalunahم oo dee kolley qruntu saa dee kuwii kuxigeyna way ka fadli badnaanayoo kuwii ka dambeeyey marka la ega jumle ahaan oo qarniga صaxaabada waxaan lenahy ruux hadduu صaxaabi u rasuulka ilaahay arkay suxbadan baa camal u dhigmaaba aanu jirin oo ruux dee jaanibkaa kula sinaanayaa maba jirto laakiin kuwa ka dambeeyey markaan qarniga duuduubkiisa eegno iyagaa dee kuwii ka dambeeye ka fadliga badane laakiin ashkhaasta iyo afraadda iyo ruux ruux markay noqoto dee waaba suurtagal ruux ka dambeeyey oo marka la eego matalan dee cibaadadiisii iyo camalkiisii iyo nashrintii cilmiya khayrkii badnaa ee adigu uu laba yimi inuu kuwo ka horeeyo aada ugaba badan dee kaba fadli badan yahay markay ashkhaas noqoto tafdiilku waa imanaya laakiin waa xagga jumlada iyo isugeynta iyo majmuuca ama saxaabada markaan eegno suxbadan iyo aragtidan baa wax u dhigmaa aanu jirin camal u dhigmaya iyo fadli u dhigmaya iyo cid halkaa kula sinaanaysaaban jirinoo iyaga fardi fardina baan leenahayba ruux ruuxna waan leenahay cidi cid ka dambeysay lama dee sinaanayso oo jaanibka dee waayo wixii iyagu ay laba kulmeen iyo rasuulka ilaahay suxbadiisiibaa cid helaysaana ma jirto cid wax camal oo u dhigmaya dee intaasna maba jirto lakiin dadka kale waa majmuuc iyo majmuuc baan leenahay tafdiilku qaala cimraan eeg falaa adri oo markaa imika mid afraad baa uma ladina yalunama lakin waan shaki kana waxaan jazminaynaa xadiidka ku jazminaynaa waa saddex qarnigiisa kii ku xigay kii ku xigay un waayo muxuu yihi cimraan falaa adri a qaala rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam bacda qarni maratayn aw ثalaaثatan eeg qarnigiisa dabadiinu laba goor yihi uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum iyo inuu saddex goor yihi markaa ta saddexaad waa mashkuukum fiiha maca waa dee labadaasa riwaayaadkii ka horreeyey baynu kusoo aragnay iyo dee waa saddex bay markaa noqonayaan uma yakunu waxa ahaanaya bacdahum dabadood qowmun qowm yashaduuna markhaati furayo walaa yustashhaduuna cidba ma aqbalayso dee cidi markhaati kama dalbayso cidi ma markhaati gashanayso oo dee ruuxaas waktigaa horena waa taa cadaalad la eegaye dee ahna waxaa la arkaa dee nalama eego taasoo dee umuurahaas laakiin cidiba ma weydiisanaysa markhaati oo waa ruuxa dee ama siqanimadiisi iyo kalsoonidii qowlkiisa lagu kalsoonaan layo cid ka dalbaysa maba jirto dee gees kalena iyadoo lagaba dalbin buu lasoo degdegayaa taas laba soo degdegayaa ee waxa weeyaba wayakunuuna waxbay khiyaansanayaan walaa yutama yutamanuuna ama yu'tamanuuna lama aaminayaba macnaa khiyaanadoodii baa daahira waadixo oo cid aaminaysa iyagii ma jirto taaba weyn bal xagga shahaadada kolley axaadiisii horeynu kuba soo marnay de shahaadadna waa taa bacda alistishaad baana ruuxu markhaati furayaay oo kale de wuxuu ogaana waa furayaaye waxaanu ogeyn waayo waqtiga qaarkeed waxaa jiri jiray dee maxaakimteenan dad kaar la joogo oo u shaqo tegaya oo dee ninkii joogaba hadday berihii hore malaa dumarka taqaacudka ama latireedka qaadanayo de ay shardiga uga dhigayn inaan la guursanoo ay samaysan jireen waraaqa caddaynay dee inaan la guursan qaadigu samayn jiray iyo dadkan kale kafaalaadka iyo waxaas meeshuu taagan yahay bo shan boqol baa la sinaya markaa ruux kasta waa u markhaati kan qaadiguna waa ku ogyo waa kan ku qoraya waa nin ada soo shaqo tago taasna waa wax been iyo been iyo taasoo waa shayga ba de malaa imaka mooyi inay joogsataa suurtagala laakiin wakti baan horaan ka waramaya un de kale si sideetanadii iyo malaa sagaashanadii madaxoodii arrinta ay ahaan jirteen bal markaa lakiin xataa shahaadadii uu ogaay uu xambaaray ayaa qabla اlistishaad ayay noqonaysaa barhkood ay leeyihin haduu laba dhaarto sida maalikiyadii waaba la celinayaaba taas oo kale de isagoon cidii odhan kaale markhaati furo ruuxii xaqan lahaa aan weydiisanay inuu furaba maaha markaasay dee shahaadadii hagaagsanayd noqonaysaa haddaba waxna way khiyaansanayaan walaa yutamanuuna lama aaminayaba ujeeddadu khiyaanadoodii baa mid la yaqaano ah daahira waxaan u sheeko halkan igu qoran sharaxa bal idinkuna eegto oo kale kitaabkayga khada ku sugan yahe yutamanuun markuu kaba hadlayey laba wej buu ku dabdinayaa wuxuu leeyahy nusqooyinka intoodii badan maxaa dhacday yutamanuuna laakiin waxaa aniga iigu sugan dhib kale bitashdiidi nuun nuunta oo la shado kolley hadday idin sugan tahay idinkuna sidaas oo kale khada bay noqone sababku waxa weeye bitashdiidi ta weeye nuunta ma shadna ee ta'da weeye waxa shadanoo ee nooc idqaam baa galay oo dee kolley walow meelihii wax la idqaami jiray halkani aanay badnayn yutamanuuna baa marka ay noqonaysaa yutamanuuna ee maaha nuuntu in shad ma laha iyado bacdiga kale maxaa dhacay hamza waa dee si xaaladii badnayd ee marka la eego yar qawaaciddana waafaqsanayd oo yu'tamanuuna oo markaas iyada ta'dina ma shadna hamza meeshii jirta ee marka hore hamzadii iyo ta'dii baa laisku idqaamay ta'dii ifticaal waana meelo kolkol axaadiis iyo kuba soo noqota sida dee itazara oo kale iyo leeyihin dee markaa kolley xaggii marka la eega qiyaaskii ahaantii iyo waxay qawaaciddu keenaysayna malaa waa laga roonaabo taas oo kale meelo aan idqaamgelayn waxaan leeyahay un hadday idinkana idin taadhay bitashdiidi nuun sawaabkun waa bitashdiidi taa mana aha waxaan filaya waa waxaan madaabicdu laba yimaadeen ama haddee sheekha w cibaaradiisiiyo wuxuu qoreen khiyaanada xataa waxaan arkay nin ka soo naqlinayo dee sida kale sawaabku kaba soo naqliya khiyaano daahira ida adigu waxa weya khiyaanadoodii baa muuqataa khiyaanadoodii ayaa wax cad ah cid aaminaysaa ma jirto maaha de ujeedadu ruux ruux kolkol wax khiyaansado dadku aanay ku ogeyn oo la aaminayo waxoodii waa waxaa cad ee la wadaa inay dee khiyaamadoodii muuqato wayandiruuna ama wayanduruuna kolley labada wajba way ku banaan tahay ficilka dee nadara yandiru iyo nadara yanduru oo labada wejba kuba yimaada in labadii shuhuray noqone wayandiruuna way nadrayaan walaa yuufuuna nadarkiina ma oofinayaan hore waxaynuu soo maray in laynoo diidayba hor nadarka oo la yidhi waar iska daaya nadarka laakiin haddii la nadro dee wixiiba agu markaas dee shaygaas waa laazimaya haddaan wax macsiya waxaasi aanu ahayn ruuxii waxaa laazim ku noqonaysay inuu oofiyo khisaashii fiicnayd ee dadka abraarta lagu ammaanayna wayuufuuna binadri ata nadrigay oofinayeenba weeye bal lahayna walyuufuu nuduurahum markaa xaj nadaradoodina ha oofiyeen e laakiin marka hore tay halaga jooge se nadarkii waa laazimaya kol haddaanu wax macsiya waxa aanu ahayn oo dee shay daaca ama dee shaygaas adu waxyaalahaas yahay haddaba intay nadarkii la yimaadaan ayaanay oofinahayn tanna waa khaslo kale oo madmuuma wayadharu waxaa muuqanaya fiihim assimanu waa shilayskii iyo naaxidii oo dee waa badnaanaysa waa waxan ay badsadeen iyaga taa hore dee way jecel yihiinba ama waxay jecel yihiin inay naaxnaaxaan oo way badsanayaan maakulaadki iyo mashruubaadki iyo waxyaalaha caynkaasa ilaahay naaxnaaxaan waxay kasbanayaan weeye waana taa aynu sooba sharxnay sifaadkaas baa adigu dadkaa dambe ay yeelanayaan xadaثanii moxamed ibnu xaatimin qaala xadaثanaa yaxya ibnu saciidin xa وxadثna cبدالرحمن بن بشhri العبدي qال xadثna بhزn xa وxadثnي محamed بن رافع qال xadثna شhباbة kulهm عan شhuعبة بhada الاسناaد شhuعبana waa isنaadkiisii abajambra زhdm iyo cmrاn وفي xadيiثi raggan dambe ee imika shuعbe ka wariyey waa شhabaaba yaحya بن سaعيد الqطاn iyo بhز الcami intoodaasba waxaa kuba sugnayd qaala wuxuu yihi de waxaana odhanaya de waa cimran san riwaayada horkona laa adri adakara bacda qarnihi qarnayni aw halaaثatan oo lafdiga horeba qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam bacda qarnihi maratayn aw halaaثa waa cibaaratii lamida e laakiin de alfaadu bay ku kala duwan yihin inuu sheegay qarnigiisa dabadeed qarnayn aw halaaثatan wa fii xadiiثi shabaabata waxaa kuba sugnaa qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya yaa markaa abunas de waxaa odhanaya abujamra ayaa odhanaya shucbaana ka warinaye samictu zahdama bna mudaribin ninkaa zahda bna mudarib baan maqlay xadiidkan waa dee xadiidka wakti si uga maqlay waja-nii waa ii yimi fii xaajatin dab buu iigu yimi calaa farasin oo markaa waxaa u yimi zahdam ayaa u yimi wuxuu u imanayaa bal maalan dee ninkan xadiidka kaba warinaya abujamra dan kalu uguba yimi farasna uu fuushanaa markaasu xadiidkana u sheegay faxadaثanii wuxuu igu waramay anahu samica cimraan bna xusayni wa fii xadiiثi yaxya washabaabata waxaa ku sugnaa yanduruuna walaa yafuuna waa dabdigii iyo itqaankii sheekha oo umuuro dee luqana ku tacaluqsan waana taa aan nidhi ficilku nadara yandiru sida daraba yadribu iyo nadara yanduru sida dee nasara yansuru oo kaley ku wada yimaadaan labadaa wejba oo ku yimaada macnaa maadigu waa isku mide mudaarica cayntiisa ayaa kasre iyo damaba ay ku wada banaantahay marka riwaayaadkiibaa kuwana dee wejkaabay ku yimaadeen yandiruuna labadana riwaayadoodu yanduruun ay hayd arinka kale uu tilmaamay walaa yafunana ficilku wuxuu u yimaadaa laba wejisna isagoo hulaati oo wafaa yafi iyo isagoo rubaaci oo awfaa yuufi marka riwaayadii horeynu soo marray qolooyinka lalahaayeen walaa yuufuuna waa awfaa yuufi ifaaan oo yuufuuna taas weeye ama tani maxay noqonaysaa waa wafaa yafi oo yafuuna markaa tan bay deeta noqon mudaariciisi noqon walaa yafuno markaa iyaduna waa ficilku laba wejuu kuba yimaado hulaatiya rubaaciga ayay dee ruwaadi markaa waa isla midun waa wax allo waxay ku kala bedelayihin ma jirto intaa dee luqada un aan ahayn wa fii xadiisi bahsin bahsin yuufuuna kama qaala ibnu jacfar si u dee moxamed ibnu jacfar yihi ayaa bahsinkiisuna yuufuuna ahaa labadan baa yafuuna ahaa macnuhuna waa mid keliya وxdثnا qتaybة بن سعيد ومحمد بن عبدالملك الأmوي قال xdثnا أbو cawانة وxdثnا محمد بن المثنى وبن بشhاaر قال xdثnا معاaذ بن هiشhام قال xdثnا أbي هiشhام kiلaahma wa هiشhام iyo أbو cawانة عن qتاadة عن زuراaرة بن أوفى عن عمران بن حuسayni dhammaana dadkan waa soo aragnay زuراarada horeynu soo maray waa زuراaرة بن أوفى nin caabid ahaa oo qaadin ahaa horena aan usoo sheegnay de waa arin isagoo salaad subaxda tukinayo oo markuu faatixadii aqriyay dabadeed yaa ayuha lmudathir bilaabay markuu faida nuqira fi naaqur la arka dee in waa khashyadii iyo wixii kuba dhacay ayuu dhacay oo dee naftiina kaba baxday can zuraarat bni awfa halkaa markuu jooga can cimraan bni xusayni can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam بhda الxadيiثi xadيiثkan oo ah khayr hadiه الأmati الqرن اladي bcثtu fiihim ثuma اladina yalwnhm saada في xadيiث abi cawaanta wuxuu siyaadiyey qaala wاllahu aclamu ilaah baa og waa cimraanna xadiidkiisii adakara ثaلiثa am la inuu dee mid saddexaad sheegayo inaanu sheegin bimثli xadiiثi zahdamin can cimrana wazada fي xadiiثi هishami can qataadata wayaxlifuuna walaa yustaxlafuuna dee dhaartuna waxay timaadaa marka lagu yidhaha ii dhaaro bal qaadi hortii un oo xataa hadduu eeg ruuxu halkan iyadoo weli waktigii gaadhin oon dacwadii la dhegaysanoo qaadigii aanu odhan dhaaro horteed sii dhaarto dhaar soconaysa maha wax ka soo qaad ma laha dhaartaa waxba lagama soo qaadayo waa markaa dee to dee inta wixii laba dhegaysay ruuxii bayino waayey ayaa qaadi kaba dalbo taas baa istixlaafku ama xalafku imanaya iyadoo cidbo odhan oo dhaaro se dee xaalada dadku tahay wati ayay iskaba dhaaranayaan oo wayaxlifuuna walaa yustaxlafuuna waa khasaasha xunxun ee dadkaa dambe ay yeesheen xadaثna abu bakr بn abi shaybata washjaac bn mkladi wlafd labi bakri qala xadaثna xusayn wahuwa bn caliyin اljucfiy raahibkii reer kuufa macaabidkii can zaa'idata can isudiyi can cabdillaahi اlbahiya can caaishata qaalat sa'la rajulu kale waxaan filaya dadkan hore inuusoo wada aragnay sudina ismaaciil ibn cabdiraxmaan ibni abi karima ayaa laba yidhaah kolley sudiyu lkabiir bay yidhaahaan sudiyu sagiir laakiin dee inaga meelahan ishtibaama jiro sudiyu sagiir kutubta inooguma sugna ee tafaasiirtaiyo meelaha laguma arka meelo qaarkood kuwa aqwaasha soo naqlinaya ee sudiyu lkabiir waa ismaaciil ibn cabdiraxmaan kolley sudaduna waa albaabka ayaaba la yidhaha ama waxaan yaree lagu hadhiya albaabada taas baaba sudada la yidhahayo masjidkii kuufa albaabkiisa halkaasuu ku iibin jiraa la yidhah waa fadhiisan jiro maqaanic waa dumarka hagoogahoodan iyo khimaartoodu halkaa la fadhiisan jiro uu kuwa iibin jiray oo tan baa deeta loogu nisbeeyey asudiyu waa ismaaciil ibnu cabdiraxmaan ama asudiyu sagiir waa nin beenaala ah weeye moxamed ibnu marwan baa la yidhah asudiyu sagiiro kutubta tafaasiirtu kolkol iyadoo dee ibnu cabaas uu wax ka warinaya lakiin dee toos isagu gama warinaye waa silsilada ay silsilatulkadib bay yidhaaheen oo dee bal matalan taasa ayuu kolkol ku sugan yahi oo la arka tafsiirkan tanwiirulmiqbaas la yidhaaho ee ibnu cabaas loo tiiriyo ibnu cabaasna ma laha waxaa la dee fayruzabadi ninkan qaamuuska alaalo laga yaabaa waxyaalihii dee ibnu cabaas lagaba wariyey ee riwaayadka amaha sugnaadee mayaan usugnaanin buu ururiyey inoo dee tafsiir ibnu cabaas baa la yidhi tawir maqbaas dee waddankeenaba kale waa ooli jiray ama maktabadaha qaar way iibin jireenbe waa dee inta badan asaanidiisa weeyaanba oo ragga waa ninka uga badan ba mal ama dee jawaanibta u badan buu kaga mid yahay waa sudiyu sagiir baan ujeeda ninkani waa sudiyu kabiir horena waynuu soo marnay ama cabdالlahi اbahiy bal waxaabay yidhaaheen kolley aabihii iyo saar iyo baabay magaceesay noo soo naqliyeen mawla mscab ibn zubayr albahiyna ma laha nin qurux badan buu ahaayo dee jamaalkii iyo quruxdii uu lahaa ayay nisbadani tahay ba yidhaahaanba waa jamaalkiisii cabdالlahi bahiy can caaishata qaalat caaishu kaba warinaya imaamkii daraquni oo kale halkan waa meelihii uu hadalka kaba keenay uu leeyahy bahiye curwuu ka wariyaa curwaana caaisho ka warinaye bahiye caaisho kama wariya lakin de aimo kalaa sugay inuu caaisho wax ka maqlay sugay oo bal matalan marka waxaan leenahay taasna waa kalaam maan dee maka halkan xadiidka waxba ku keenahay can caaishata qaalat sأل رaجuل النaبiy صلى الله عليه وsلم أy الناasi khayr qال الqرن الadي أna فيhi ثuma الثاني ثuma الثالث bal kolley baabkaa waan kaba baxnay baabu qowlihi صلى الله عليه وsلم wuxuu baabaysanya rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yidhi waa xaadiidta adigu isla macnaa inoogu wada iman doonto waan isla sharxi doonaa un ama iyagaaba issharxayaan filaya isbayaaminaye laa taatii ma imanayso mi-atu sanatin oo ma dhama boqol sannadood oo ujeeddadu habeen buu dee joogay habeenkaas buu laga bilaaba caawadan boqol sannadood dee marka laga joogo weeyaane boqol sannadood ay dee dhaafto ma imanayso boqol sanoodo waxaal cala alardi dhulka korkiisa uu ku sugan yahay nafsu nafs manfuusatu macnaa makhluuqa ama mawluudo oo la dhalay alyowma maanta ujeedadu naf maanta nool oo dee nafaha ibnu aadam kaba mida waa kuwa loo jeede iyagaa bimacnaa manfuusa bimacna mawluuda weeyaane marka boqol sanood caawa laga joogo khalaas way dhammaanayaan oo cid ka noolaanaysaa ma jirto bal xadiidka macnihiisana waan arki doonaa haddii a la yidhaha waana xadiisyadee dhowra ay noo iman dooneen xadaثna mحamed بن rاafici وcabd بن xmayd qala mحamed بن rاafici xadaثna وqala cabd aخbarana cabdالرaزاq qala aخbarana mcmr عan الزhriي qala aخbaranii salim بn cabdالlahi وabubakr بn سulayman ana cabdالlahi بn cmara qaala bal xadiidka malaa nin baan sileeyay hore umaydaan soo arag salim ibnu cabdillaahi bni cumar waa ninkii dee fuqahadii madiine waaweyneed kaba mid ahaa abihiina marka la eego hadyiga iyo daliga iyo umuuraha lagu shabihi jiray ba salim ibnu cabdillaahi ee waxaa la socda ninkan kale uu xadiidka la warinaya abubakr ibnu sulaymaan kole abubakr ibnu sulaymaan ibnu abi xasmata ayaa la idhaha abu xasmahaasnaayin cabdillaahi ibnu xudayfa la yidhaahaayo waa nin ay isla reer ahaayeen kole waa reer beni cadi ibni kacbi a nin quraysha oo qoladan dee cumar ibn اkhadaab iyo qoyskooda ama jiribkoodii kaba mid ah reer beni cadi aqoonna ulahaa baa la yidhaaha xagga nasabka iyabuu aqoon ulahaa waa dabaqadan in saalim uun oo isaguna waa taabiciintii dhexe waana nin hiqaa weeye kolley xadiidkan baan ognahay oo dee kitaabka ugu sugan halkan fadaail ibni cumar uu kaba warinayo waxay ka wariyeen labadoodan haddaba abubakr ibnu sulaymaan iyo salim ibnu cabdillaahi ibni cumar cabdillaahi ibni cumar qaala wuxuu uhi cabdillaahi ibni cumar صلى بنا waana tukiyey رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم ذاaتa ليلة habeen صلاaة العشhاaء صلاaد عشhاaء في آkhر حaيaaته waa waqtiyadii uu wafaadi doono فلما صلمa markii uu سلمa نqsaday buu qaama kacay فqاaل wuxuu u istaagay rasuulki ilaahay saلaadii markuu kaba baxay waa saلاaد عشhاaء أرأyتكم bal waxaa iiga warantaan لayلتكم habeenkiinan haadihi tan ah igama warama oo arinkan bimacnaa akhbiruuni iyobuu u yimaadaa lafdigan e ara-aytakum laylatakum haadii iiga warrama bal maxaa iman iyo waxaa imanayaa muxuu yahay waa kan rasuulka ilahi usheegay dawgii dee waxaan uu sheegaya war uma hayaan fa ina calىa ra'si miati sanatin boqol sanadood madaxood minhaa laga bilaabo habeenkan marka boqol sanadood ay buuxsanto laga bilaabo caawa laa yabqaa ma harayo iman dadka iyo duulka huwa isagu calىa dahri اlardi dhulka korkiisa ku sugan axadun axad kama hadhayo dadkaa dhulka korkiisa jooga cid ka hadhaysa marka caawa habeenkaa laga tiriyo caawa ee boqol sanood lagaba joogo cidi ma hadhayso waa la wada dhimanayaa wixii imika nool weeye maaha waxaa iman doona iyo wixii beri iyo maalin ka dambaysa dhalan doona ee waa wixii maanta nool ama habeenkan jooga ee imika nool ama cumrigiisu markaa cumri dheer hasii ahaado ama markaa dee waktiyadaaba haba dhashee laakiin waa wixii markaa noolun waktigaas marka boqol sanadood caawa lagaba joogo cidi kama baaqi noqonayso axaadiis ay noo fasiri doonto qaala ibnu cumar wuxuu yihi fawahala naasu dadkiibaa way qaldameenoo ama waxay mooteen fii maqaalati rasuuli اlaahi salى اllahu alيه waslm fii fahmi maqaalati rasuuli اlaahi salى اllahu alيه waslm tilka rasuulka ilaahay maqaaladiisan iyo odhaahdiisan tan ahayd bay fahamkeedii bay ku qaldameen si sheekhu inoogaba fasirayana wahala oo ha-da la fadxiyo oo isagaa saa inoogaba fasiraya macnaa wahala iyo hilu wahlan waa khaliida ayay la macno tahay oo way qaldameenoo macnaa wax kalay u qaateen weeyaan oo fahamkii rasuulka ilaahay maqaaladiisa ay fahmi lahaayeen ayay kuma qaldameen ficil kaluu soo naqlinayaayo wahila oo dee yahalo ama yowhaluba wahalan markaa maserku noqdo inta ay ku kala duwan yihin taasi waa argagax iyo fazac u yidhahaa bale umuuraha imaka kole waxaa dhici karta aqoonsha inay intaa ka yar badnaatee laakiin lafdiga dabdigiisa hore aan qabsane dadkiibaa waay way qaldameen oo maxay ku qaldameen fii maqaalati rasuul waa fii fahmi maqaalati rasuuli llaahi salى اllahu alيه wasalam tilka maqaaladii rasuulka ilaahi tan ahayd ayay kuba qaldameen oo maxay maxay ugu qadam waa fima yataxadaثuuna waxay kuba sheekaysanayaan min hadi axaadiiثi xaadiثan can miati sanati boqol sanadood oo ujeedadu dee inoomuu sheegin waxay kaba sheekaysanayeen dadka qaar ba u qaatay boqol sanadood kol hadii waktigaa laga joogo qiyaamadii inay dhacayso adduunyadiiba ay baaba-ayso qiyaamadii dhacayso sheekadaasaa timi saxaabada qaarkood baa saaba yidhi oo bal dee saxaab axad asaxaabo arrintaa yidhi cali bnu abi dalibi waa kuba radiyeen markaa dadkii qaar baa sheekaa timi waxaa dee hadalkiina loo fahmay in adduunyadiiba ay dhammaanayso oo macnaa cidi kama joogaysadani adduunyadiiba waa la rogaya qiyaamadii baa dhacaysa dadkii baa saa u qaatay rasuulka ilahi intaa umu ujeedin buu leeyahay muxuu ujeeday yuriidu bidalika wuxuu arrinkaa ule oo maxay ah wainamaa qaala rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi laa yabqى ma harayo eeg oo hadalkii wey miman huwa اlyowm cidda isagu maanta maha hadda beri waa yoomka iyo habeenka uu rasuulka ilaahay xadiidka sheegay cidda kuma sugan calىa dahri اarضi axadun axad kama harayo waa cidda maanta joogta way dhammaanaysaa marka hore ama in badan ha sii jirto ama yaani in badan jirinbe laakiin dadka dabadood imanaya kuwaas adduunyadu way soconaysaa rasuulka ilaahay ka muwaadintaas yuriidu bidalika wuxuuna laba jeeday an yankharima inuu go-ayo macnaa yataqaaca wey go-ayo u dhammaanayo dalika alqarnu qarnigaas ayaa waktigaa dee waanay sii dhacday oo saxaabadii rasuulka ilaahay ciddii bal habeenkaa joogtay ruuxii markaa la dabdi waa abu tufayl buu ahaa ninkaasaa uu geeri dambeeyey boqol iyo labadii uu dhintay waa la idhaha markaa boqol sanadoodba waktigaa lagama joogin ugu dambeyn boqol iyo tobankii hijraduu dhintay baa la idhaha intaa in ka dambeysayna axad rasuulka ilaahay arkay ama waktigaa joogay muu jirin oo waana waktigaa boqol sanadood baa lagama joogay bal dee dadkii waktigaa dabadeed sheegtay inay yihiinba asxaab iyo waxyaala yihiin waa waxyaalihii lagu radiyey dee beentoodiina lagu markaa daafacayay ay sheeganayeen oo barhkood baa shan boqoloo sanadood ama qarnigii lixaad lahaa ratan la odhanayay iyo dee saxaabi baan ahay intuu hindi iyo meelaha kama yime dee kuwo kaleo iyaguna intaa ka horeysay sheeg sheegtay intaa way jireena dee waa beenaalayaalun bay ahayn waktigaa cidimay soo dhaafinayo ratankaasoo kale dahabi dee jusbu ku leeyo ratan wama adraaka ma ratan sheiku dajaarun asasa linafsihi beyta fi jahanam aw shaydaanu tabadaa fi suurati bashar xibaaran saasoo kama cabiro yihi saasaan ahay haddaba waa waxyaalahaas waa kan rasuulka ilahay waktigaa cidimay soo dhaafin weye tuujeedina qarnigaasaa dhammaanaya wey xadaثana cabdالlahi بn cabdالرaحman الdarimiy qaala akhbarana abulymani qaala akhbarana shucayb warawaahu laysu can cabdالرaحman بn khaalid bn musaafiri kilaahuma can suriy horta bal cabdiraxmaan ibn khaalid musaafir horena waynu soo maray meesha maxaa jira uun horta xadiidkii waa xadiidkii hore uun dariiqii aynu soo marayna dee markii horeba zuhri waa inoogu sugnaayo macmar baa kaba warinayey imika halkii macmarna waxa yimi shucayb baa yimi shucayb baa zuhri kaba wariyey waana dariiqa mawsuulka ah laakiin muxuu sheekhu raaciyey warawaahu layth muu sheegin halkan ciddii layd ka sukaysay marka waa mucalaqintani waa tacliiq markaa laysna yuu ka warinaya can cabdiraxman ibn khaalid musaafir oo cabdiraxmaan waa zuhri marka cabdiraxmaan iyo shucayb baa xadiidka ka wada warinaya zuhriye laakiin dariiqa layse waa mucalaq dee cumdaduna waa kuwa kale biisnaadi macmarin kamithli xadiiثi xadaثanii haaruun ibn cabd llaahi waxajaaj bnu shaaciri qaala xadaثana xajaaj bnu muxamadi qaala qaala bnu jurayjin ba wuxuu yihi akhbaranii abu zubayri anahu samica jaabira bna cabdillaahi yaquulu samictu nabiya salى اllahu عalيه waslama yaquulu qabla an yamuuta bishahrin eg waa intii aanu dhimin waa kii ibnu cumar xadiidkiisii fii aakhiri xayaati buu ihi eg jaabir waa buu sii taxdiidiyey waa dhimashadiisii waqti bilun kaba horeysay ayaa wuxuu ihi tasalunii can isaacati dadku waa ay weydweydiinaysaan qiyaamada oo qiyaamada goormay imanaysaa baad leedihiin wainamaa cilmuha cinda allahi saacaddu goortay dhacayso ilaah baa og cid uu u sheegay ma jirtuu ogeysiiye waa wax ilaahay la gooni noqday cilmigeede waqsimu bilahi laakiin waxaan ku dhaaranaya ilaah baan ku dhaaranayaa maa cala alardi dhulka korkiisa kuma sugna min nafsi naf manfuusatin makhluuqa ama mawluuda ah oo la dhalay oo taasoo waxay leeyihin manfuusadee malaa'igtii baa laga ixtiraazayaayo dee iyagu taas maaha haddaba oo ta'tii calayha ay u imanayso mi-atu sanati boqol sannadood ujeeddadu waxaa maanta dhulka korkiisa jooga boqol sannadood marka laga joogo maantadan iyo waktigan ama habeenkan cid ka noolaanaysaa ma jirto way dhammaanayaan marka qiyaamadoodii yaryarayd way u qumaysaabe ama ta kale qiyaamadaa kale ilaah baa ogwey xdثnي محمد بن xاtم qال xdثna محمد بن بكر qال أخبرna بن jurayج بhdا الاسناaد وlم ydkر qبلa mwتهi بشhر inta muu sheegin xdثnي يحيى بن xبيب ومحمد بن عبدالله على kiلاahma عن المعتmر قال بن xبيب xdثna معتmر بن سليمان qال سمعت أbي qال xdثna أbو نضرة عن جابر بن عبداللahi عن النبي صلى الله عليه وسلم oo sulaymaanku waa sulaymaan utaymi abu nadrana dee waataynu marar kala duwan soo maray mundir ibnu malik ninkaa la odhanaya kunyadiisana aada uguba mashhuur ah wuxuu uhi jaabir ibnu cabdillaahi buu xadiidka kaba warinaya inuu rasuulki ilaahay yihi annahu qaala dalika qabla mowtii bishahrin aw naxwi dalik oo maxay waa bil in ka horreysay ama naxwi dalika waa taqriiban dee wax bil laba mida uun ama hadday dee wax ka yar badantayna wax saasaan kaba badnayn ma min nafsi manfuusatin اlyowma taati calayha miatu sanatin wahiya xayatun yowmaidin iyadoo nool macnaha ujeeddadu markaa boqol sannadood maanta lagaba joogo wax noola oo imanka dhulka korkiisa kuba sugan oo makhluuq ama mawluudo ah oo dee nafyi ibnu aadami ma jirayso way wada dhimanayaan qarnigana wuu dhammaanaya وعن عبد الرحمن بن صاحب السقاية عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك oo waxa weeyaan tani mucalaq baa sii warawah layso aan lahayn waa mucalaqe sulayman ibnu taymi me sulayman utaymi baan ujeedaa sulayman ibnu darkhan ayaa laba sanad xadiidka ku warinaya mid waa maxay waa abunadra can jaabir ibni cabdillahi taasi waa mid dariiqiisa labaad uu kuba wariyeyna waa can cabdiraxmaan saaxib asiqaaya can jaabir ibni cabdillahi laba sheekh buu leeyahy labadooduba jaabir bay kaba wariyeen mid waa abunadra midna waa cabdiraxmaan ee maaha iyada waa mawsuul halkan tacliiq maba jiro cabdiraxmaan saaxib siqaayana waxaan filaya inaan hore usoo maray hadee waan soo maray in saaxib siqaayadan mooyi dee bal siqaayadan iyo wax waraabintan barhkood baa yidhaha kitaabka qolooyinkii sharxaya waxaa la arkaa dadka masaajidka joogay inuu adee ixtimaalun inuu waraabin jiray ama ceelashaa dadka intuu ugaba soo dhaamiyo inuu waraabin jiray bal adigu tan kuba shuhrowiye oo dee xaafid xajarna tahdiib tahdiib oo kale iyo wax muu dheerayn intaa ma dhaafin tahdiib kamaalna maan hubsan wixii dee uguba soo arooray dee hakaba waasacsanaado ninkan cabdiraxmaan ibnu aadam baa la yidhaha dee ninkii kutubu taraajim doonaya inu kaba eego aabihii aadam baa la yidhaha aadamkaasna waa abulbashar waa nebi aadam weeye cabdiraxmaan ibnu aadam waa abulbashar waa nebi aadam waayo aabo ka sokeeyo loo garanayaan jirin weye waa nin nin dee bal matalan kol waqtiga cubaydullah ibnu ziyaad ciraaqna madax buu kaba noqday meel dee waxbaa loo dhibay ama camal buu madax ka noqday walow markii dambe lagaba casilay waxa uu yimaadaayoo kale kutubta mawla ummi burthun haweeney umu burthun la odhanayay mawlaheedii ahayd oo waxa suu daaraqniyo soo naqliyo dee waa haweeney malaa diibkiiyo waxaasay samayn jirtay ilmo yaroo la tuuray waa laqeyd ayay heshay waa la tuuray way qaaday way korisay oo cabdiraxmaan bay kuba magacowdo dee waa ninkaasna ruwaaddii noogaba midee cilmiga yeeshay oo bal madax meel kaba noqdo mas-uul kaba noqday taasoo dhibkumay keenin taasoo kale dee markaasaa dee inay laa yucrafu lahu ab oo arrinkaas saas ahaaye dee waxaa dee cabdiraxmaan ibnu aadam waa dee markaa ruuxii dee laqiidka ahaayoo kale iyo dee markan waayo baryo dhexdiia kolley dee malaa xukuumadda oo kale iyo dad yarar baa jiro dee meel imaka malaa sanado imaka samaysaydoo dee kii caawa la tuurayba lana geeyo oo in ishkaal ay keentay dee magacyo see loogu samaynaya dad ma la siinayaa oo kalo ma qaadan karaan hadhow dee iyagii korsado magacyadoodii siiya iyo waxyaaloo kale xataa mararka qaarkood dee waxyaalo dad la weydiiye anigu aan kaba mid ahaba bal baxti gaaran kol horeba aan kaba diyaariyo waxyaalahaan soo qaada waxa kaba mid ahaa dee magaciinay waa magaca cid kastaa way bixin kartaa marka hore waa loo bixiyeybe lakiin xaggii tan oo kale misaalkani baan soo qaatay haddii dee cabdiraحmaan fulan fulanna waa magacyo dee hulati on de ruux kuma xidhnayno iska daa wahmiya dee laguma magacaabo bidaaqadii lagu qorayna xaq bay bidaaqadii uleeyihin oo baasaborka wax kastaba xuquuq bay leeyihin way uleeyihin dadka caynkana laqiidka iyo ibnu zina labay kale yihiinoo ruux hadduu laqiid yahay oo kale waa noqon karaa ibnu zina wax kalena uu noqon karaa marka isagu cid alla ciddii de haddii soo baxda cidi tidhaaho anaa dhalay ama ay sheegato hadduu zina yahay lama aqbalayo dee nasabu kuma sugnaado zina laakiin tan way uguma sugnaanaysaayo maaha laqiidnimadu kama dhignay inuu yahay ibnu zina ama axkaamteed yeelanayo oo kale iyo bal dee kale waxaan soo qaatay tan oo kaleon lahaa baxtigayga kale baxti safaxaad ba ahaa jawaanibtan iyo laqiidkiiya wixiisa kuma tacalluqsanaayo in ahaa dee taasba way jirta waqaaco saasaa jira magacaasoo de waa dadkaa wilaayo yeeshee wax kastaba yeeshay dee aadam abalbasharna waa loo magacay marka haddii magacyo saasa loo magacaabo de wax basiga kusugan ma jirta laakiin loo ogaado si aan hadhow looga oran waalidkaanme iyo waalidkeed iyo waxyaalo de markuu waktigii gaadho aan de waalid iyo waxyaalo loogu xidhino dee la ogyahay arrintiisio dee xukuumadda cid cid saas ay uxil saarto dee waxoodii haye malafkoodii haye dadka caykaas ay jiraan bladu waa ninkaas dabain can jaabir marka fasira cabdiraحman cabdiraحman saaxib asiqaya fasiray xadiidka oo maaha adduunyada la rogayaaye qaala wuxuu yihi naqs اcumri waa cumrigii baa nuqsaamay ujeedada dadkaas baa dhammaanaya weeyaane maha adduunyadii baa la rogayaa siay dadka qaar u qaateen xadaثna abubakr بn abi shaybata qaal xadaثna yaزيid بn haaruna qaal akhbarana sulayman الtaymiy bاlisnaadeyni jamiica eg bilisnaadeyni waa maxay waa isnaadkii dee abunadr can jaabir iyo cabdiraحman صaaxib الsiqaya iyo can jaabir jamiica xaalayin milahu kii laba mida xadaثna بn numayri qaal xadaثna abu khaalidi can dauda wlafd lahu daudku waa ibn abi hindi وxdثna abubكر بن أbي شhaybة qال xadثna سulayman بن xayاn عan daud عan abi نdرة عan abi سacيidi waa xadiidkii imkaan kaba soo baxnay me sanadkiisii oo kale barhkood abu nadra laakiin waa abu saciid hadda xadiidkii jaabirna mar buu inoo soo noqon doonaa halkan muu israacina kanuu soo dhexgeliyo waa xadiid kaleo abu saciid الkudri warinayo sanadkana eg sheekha mslim abu nm ibn numayr waa maxamede abu khaalid nin la yidhah buu kaba wariyey sheekiisa labaadna abubakr ibn abi shaybo sulayman ibnu xayaan in la yidhah buu ka wariyay waa nin keliya hadio gorobana ishkaalka iyo ishtibahaadka magacyada kaba yimaado ninkii baa kol kuunyo kuugu imanaya kolna magac buu kuugu imanaya ruuxii dee aan kolkol aad u wada xafidsanayna ruux kale loo qaadanaya marka waa abu khaalid alaxmar nin la yidhaaho weeye oo atbaacu taabiciintii dhexe kaba mid oo kale macruufa mashhuur ahaa magaciisana sulayman ibnu xayaan baa la yidhaha waana اشtibah de maha xataa ninkii daalimka bal waxaa ka dhici karta kolkol culimada waaweyn ayaa umuurahan iyo waxaana kuwa yimaadaan waxaa jirtay kitaabkan subaxdii saaan oo kale xataa casharkii saakaabu ahaaya waxaa dee na soo maray xadiid bukhaari adabkiisa kuba wariyey oo kolley jaarka xun iyo waxyaalaha lagaba hadlayay lafti markaa bukhaari ku wariyo marka laftigiiba dee kolley waxay u baahatay bal qolooyinkii la wadaagsaday mayay la lafti yihiin mise way ka duwan yihiin oo waxaa la arkaa dee wakti inaan taasaan tatabucayay oo kutubtii kala duunayd haba noqoto xaakim iyo ibnu xibaan iyo musnadka imaam axmed iyo musanafka ibnu abi shayba iyo bal wixii ayaan tatabucay lafdigan kitaabkan bukhaari ku sugan oo inta kale ay kaga duwan yihiin taasoo kale meelana in sa ibnu abi shaybana dee sheekiisa abukhalidkan buu kaba warinayay bukhaarina nin bunba udhexeeya ee waa sanadkii bukhaari ragga badankoodna way laba wadaagsadeen markaas waxyaalihi igu soo baxay waxaa kaba mid ahaa oo kale kitaabkan ibnu xibaan alixsaan aadna dabcadiisan muxaqaq ee shacayb arnaud ee dee mujaladaadka badanna kaba madbacaysan ilaa mafarisa sideed iyo tobanka ayaa markuu tirinayay ciddii qolooyinka muxaqiqa ciddii la wadaagsatay bal matalan xadiidkan ibnu xabaan laba wariyey ayuu kaba cabiray bukhaari abu khaalid buu kaba wariyey oo kale markaasuu dee nin kalena waa magacaabo sulayman ibnu xayaan buu kaba wariyey haddana nasaa-i oo kale oo yaxya alqataan can maxamed isaga kaba wariyey cibaaradu markaasaa muxuu yihi halaasatuhum can fulan marka wuxuu kala tiriyey abu khaalid ka imika sheegaya waa sida de waxa le kolkol waa ishtibaah kolkol de dadku waa nasiix baa iman kara waa taas waa nin aad u daabida halkaas wuxuu kala tiriyey sulayman ibnu xayaan iyo bukhaarido markaasuu saddex raawi kaba dhigayoo kanu laba kala tiriyo oo ka wada warinaya in cajraan xadiidkii ka wada warinaya oo kale de arrintuna watan aan leeyahay waa ishtibaah yimaado maha dalabadu kuma yimaado kolkol oo waa san kuma sugan imaka waa wax dee kolley anoo qarad lahaabaan tatabuci kolley aan duruqa tatabuci ma taasi igu soo baxday maanta baaba hed bal waxaan leeyahay abu khalid ilaxmar iyo sulayman ibnu xayaan waa nin keliya weeye waana ninkaa horan dawudkuna wayna abhindi qaala wuxuu yihi marka abu saciid lama rajaca الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam min tabuka markuu rasuulka ilahi tabuk ka soo noqday yasaluuhu can saacati dadku saacadday weydiiyeen faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam laa taأtii miئatu sanati boqol sanadood ma imanaysa وacalى اlardi nafsu manfusat اlyowma iyadoo dhulka korkiisa uu joogto naf maanta nool oo makhluuqo ah oo dee mawluudo ibnu aadam ah taas inay malaa'ig iyo dadkaas iyo ama malaa'ig iyo lagama hadlaye naf manfuusa oo maanta jirto oo ibnu aadam ah oo makhluuqo ah ama mawluudo ah oo dhulka korkiisa joogto kolley xadiidkii hore bil horteed baynu ahayd tabukna iyadna ma kala dheero uun waa qabla mowtihi uno dee sanadii sagaalaad ramadaan buu rasuulka ilaahay soo noqday haddii de aanay waktigaa bidabdi dhicina bilihii ka dambeeye ay dhacdayna sanadii tobnaad baa waxa weeyaan ayaa kaba adigu markaas waxa laga yaaba ina labadaa waktina inuu yidhibe laakiin waa waktiya iskuba dhow une oo dee waxoogaa yarunbaa sanadunbaa udhaxaynaysa bal markaa bish xadiidka jaabiriya kan e rasuulka ilaahay wuxuu sheegay in waktigaa marka qarni dhan laga joogo ama boqol sanadood waxaan imika dhulka korkiisa ku nool marka waa intii noolayde ee dad ahayd inay dhammaanayaan xdثني اسحاq بن منصور قال أخبرنا أبوالوليد قال أخبرنا أbو cawانة عن حuسين عن sالم عن jابر بن عبد لله xadيdkii markii dhaweyd aan kaba soo baxnay duruqdiisii sالمkana maha sالم بن عبداللh بن abi mrk iبn cmrkii aynu soo hayne waa sالم بن abiاljacdig aynu marar kale kala duwan soo aragnay isagoo jaaبir wax kaba wariya عan jaaبir بن cabdاللahi qاaل qاaلa نبiي الlahi صلى الله عليه وسلم ma min nafsi manfuusatin tablugu miata sanatin waana dadkii waktigaas weeye in ka dambeysoo boqol dhaafeen waa la arkay waktigaa xataa dad boqol dhaafsanaa way jireene laakiin markaa horey cumriyo dee ay ahaayeenoo iyagoo boqol iyo labaatan iyo dheeraad gaadhay abu cusmaan inahdi iyo rag lamid ahaa laakiin dee qarnigan may dhamaysanin weeye waayo markii hore cumri dheer ama dee cumri hore ay lahaayeen oo intaa kaba badan macnuhu waxa weeyaan waa habeenkaa marka laga tiriyo boqol sanood laga joogo wixii markaa noolaaye dad ahaa way wada dhimanayaan faqaala salimu tadaakarna dalika cindahu arrinkaas baanu hadal qaadnay dee fahamkiisa waa tan dadka qaarkood ay kuma qaldameene jaabir agtiisao arrinkuna waxa weeye inamaa hiya kulu nafsi makhluuqati yowmaidin waa naftii makhluuqadahay kole baabku inoo dhamaadee sheekhu raximah اllahu tacaala kale de imaka wa alla waxaan waa macnihii waan dhamayno axaadiista isu keen fasirtee laakiin hadal buu leeyahay mana taabanayo ma tacliiqinayo waayo ka hadalkeeda iyo masaladaas rogrogitaankeedu waa ii horeeye axaadiian imakaan hayno waxa xujaystay buu ka cabiray man shada min almuxadisiina shuduud buu kaba cabiraya dadkii shaad noqday muxadisiinta kuwa de adigu shuduud min almuxadisiin oo yihi faqaala alkhadiru calayhi الsalaam meyit khadir waa dhintay axaadiitada hadduu markaa soo gaadhay hadduu soo gaadhayba waktigaas boqolkii sanadood ma soo dhaafayo taasu kuma jira waa cumuumna maa min nafsi manfuusatin cumuumkaas ku yihi etuu leeyahy waljumhuuru calaa xayaati kamaa sabaqa fii baabi fadaa'ili wuxuu leeyahay waa intaasoo ama bad ah adigu meele waxaan leeyahay taa masaladaas aniga horaa dee wixii kalaamkaygu uu horeeyey wallah subxana wa tacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk